bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadaha u fadwooda shisheeyaha ku soo duulay dalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay sabab u tahay burburka maanta haysta ummadda soomaaliyeed waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay tahay mid maamul xun taasna ay keentay in dadkii ay kala fogayso islamarkaana isku dirto qabaa'ilka walaalaha ah maxaa soomaaliya dhaawaca soo gaaray aragtidayda waa dhaawaca ka soo gaaray ummadnimada laakiin waxaa nasiib darro ah ani aragtadayda dowladnimadii la keenay ayaa burburisay ummadnimadii keentay maxaa yeele dowladnimada markii la keenay meeshii loo baahnaa inay dhisto ummadnimada oo dareenka waartinimada ay xoojiso waxaa ka yimid maamul xumo keentay in ummaddii kala qaybsanto oo kalsoonadii lunto oo dib loo noqdo oo qabiil qabiil loo maleeyo inuu xal noo yahay iyadoo waayadan ay isa soo tarayaan eedeymaha isag xiga ay mas-uuliyiin ka mid ah dowladda federaalka u jeedinayaan maamulka ay iyagu ka tirsan yihiin ayaa haddana hadalka bashiir axmed salaad wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan dowladda federaalka ku soo jabtay weerar ay ku qaaday maamulka isku magacaabay jubbaland kaas oo ay doonaysay inay kula wareegto guud ahaan dhulka uu ka arrimiyo axmed madoobe